wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan naasir caydiid ayaa xariga ka jiray xafiiska ay wasaaradda gaadiidka ku yeelanayso magaalada oodweyne ee gobolka daadmareer ee somalilan munaasabada lagu furayey xafiiska cusub ee wasaaradda gaadiidka ayaa waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada oodweyne mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka ee gobolka iyo marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka daadmareer ee somalilan maxamed diiriye xayd iyo isku-duwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan axmed cismaan maxamed ayaa soo dhaweeyey furitaanka xafiiska wasaaradda waxaana ay u mahad celiyeen wasaaradda gaadiidka somalilan maanta ay tahay shan iyo tobankii bishii labaad waxaa halkan noogu yimi oo furaya xafiiskii wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wasiir ku-xigeenkii iyo agaasiimayaashii halkaas oo aynu xadhiga ka jarayno xafiiskii cusbaa maanta farxad noo ah inaynu halkan ka daafurayno xafiiskii wasaaradda gaadiidka ee horumarinta jidadka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya wasiir ku-xigeenka wasiirka iyo agaasimayaasha la socda oo maanta jidka intaa lagu soo maray siday xafiiska noogu daafuri lahaayeen waxaa guul u ah maanta magaaladan ama gobolka daadmadheedh in xafiiskii wasaaradda gaadiidku u furan yahay in kii liisan doonaya kii wax kala doonaya wax kasta oo gaadiid khuseeya maanta xafiiskooda u furan yihin ka tuulada gaadhiga la jooga bilaa sharciga ah kala jooga mataqaanaaye bilaa liisanka mid walba xafiiskii maanta halkan u diyaar ugu yahay waxaa halkan aanu wasiirka ugu mahadnaqaynaa socodkaa dheer aad u soo gashay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan naasir ciidiid ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu xafiiskan u leeyahay bulshada gobolka daadmareer ee somalilan maanta waxaan halkaan idinku nima inaanu furno xafiiskii gaadiidka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo noqon doono xafiis laga bixiyo lambarka gaadiidka lambarrada baabuurta liisamada buugaagta lambar beddelka lambarkii hore ee gaadhigii hore lahaa loo bedelayo maadaama meeshu gobol tahay adeega kale ugu dhoweyna uu burco ahaa ka fogaa si cashuurihii dalkana loo dardargeliyo dakhligii gobolnimadii gobolkana waxyaalaha ka dhiman la dhammaystiro ayaa waxaan maanta halkaan idinka dahfuraynaa xafiiskii gobolka daadmareedh oo shaqadiisana isla aroortaba bilaabi doona haddii la idhaahdo maanta kole waa xilli dambe laakiin isla aroortaba bilaabi doona wax allaali qalabkii o dhan waanu keennay waanu wada keennay qalabkii o dhan waxa ka dhimana o dhanna waanu iska daba keenaynaa ee fasilitiah ee u baahan yahay isuduwaha gobolka jooga wuu soo qaaday tababarkii sida lambarka iyo buug iyo farsamada loo bixinayo hawshaas way idinka dhammaystiran tahay